magaciga waxaa leedahay cabdiraxmaan maxamuud aad baan u faraxsanahay idaacadda v o a inayna waraysato annagoo dareenka annaga muujinayna boqol ba aad baan usoo dhaweynaa aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol ra-iisul wasaare xamza aad baan usoo dhaweynaynaa sababtoo waa nin soomaaliyeed waa aqoon-yahan soomaaliyeed waa nin kartire waa nin ummadda soomaaliyeed kule halyeeli soomaaliyeed boqolba aad baan usoo dhaweynayna haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo dhammaan bulshaweyn intaan arkay run ahaantii aad baa loogu dabaaldegaya boqolkiiba boqol sababtoo ah wanaagga iyo fiicnida lagu tilmaamayay iyo inta looga bartay isagoo haddana ra-isul wasaare loo noqday aad baan usoo dhaadaan ummadda soomaliyeed aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba waxaana filaya insha allahu tacaala caqabadaha fara badan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogtay ku jiraan inuu insha allah taala ka saari doono ilahina wuxuu ku fududayn doono waan u mahad celinaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud laftiisa magacaabada uu magacaabay aqoon-yahanka soomaaliyeed ee kartada ee aqoonta iyo tayada iyo dadnimadkan ku ognala assalaamu calaykum magacaygu waa jaamac kadiye waxaan ka mid ah shacabka magaalada jigjiga aad iyo aad baan maanta usoo dhaweynaa go-aanka taariikhiga ee uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inuu mudane xamse cabdi barre u magacaabo ra-iisul wasaaraha dalka waana taariikh ugub ku ah dadka soomaaliyeed in uu maanta ra-iisul wasaaraha usoo xesho inay isku xisbi yihiin muddo dheeray soo wada ahaayeen saaxiibo isku dhow islamarkaana ka mid ahaa raggii kambeynka u garaynayay labada kun iyo labaiyo tobankii kaasoo markii uu mudane xasan sheekh maxamuud xilka ku guulaystay uuna ka dhigin xubin ka mid a xukuumaddii lasoo dhisay iyo sidoo kale ragga ugu garowdhow runtii waxaad arkaysaa in xamse uu yahay qof aan ka bixin ballanta islamarkaana ku dhagan saaxiibtinimadiisa jireenka ee muddada dheer ka dhexaysay sida xasan sheekh maxamuud maantana wuxuu abaalkiisii ugu guday inuu ka dhigo wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay anigoo axmed maxamed cumar ra-isul wasaaraha dal u joogo deegaanka soomaalida waxaan leeyahay xamse cabdi waxaan leeyahay xilka ilaahay ha ku asturo ilaahay ha ku guuleeyo cadowga haddaan la yihahda soomaalida cadowkaana haddaan la yihahda ha fogeeyo xilka allah ha ku asturo soomaalida oo isku soo jid sameeyo maamul goboleedyada oo jidadka la mari laayahay ee cirka la marhayana inuu haddaan la yihahdo magaranaya ciidamadana uu tayeeyo yaa soo dhaweynayaa hambaliyo hambaliyo hambaliyo aan leeyahay asalaamu calaykum bismillah raxmaan raxiim magacayga waxaa la idhahdaa khadar ilyaas oo ka mid dhalinyarta magaalada jigjiga wasaaraha dalka soomaaliya aad baan soo dhaweynaynaa maasha allah dadku way ku wada farxeen insha allah wax badan buu bedeli doonaa wax badan oo isku dhex laaqnaa insha allah kala saar baan leedahay soo dhowow ambalyo magacaygu waa maxamed axmed oo ka mid a dadweynaha ku nool magaalada jigjiga wallaahi waan soo dhaweynaynaa magacaabista mudane xasan sheekh maxamuud uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xamse cabdi wallaahi waa nin soomaaliyeed oo ra-iisul wasaare uu noqon karaa wuuna u qalmi karaa waxaana ka aaminsanahay inuu xilligan lagu jiro nin ku habboon uu yahay kana soo saari karo soomaalida danaheedana ka shaqayn doono insha allah haddii ala yidhahdo magacayga waxaa la dhahaa khadar maxamuud cabdi oo ka mid ah bulshada degan magaalada jigjiga bal waxaad noogu warantaa magacaabmagacaabay ra-isul wasaaraha dalka soomaaliya loo magacaabay xamse cabdi barre magacaabista ra-isul wasaaraha aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa boqol kiiba boqol aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa magacaygu waa cabdiqaadir xuseen waxa aan aada ugu hambalyanaynaa guddoomiyaha ee muxuu ahaye ra-isul wasaaraha cusub ee soomaaliya oo nin aada karti hufan iyo aqoon u leh oo aada u wanaagsan yaana waxaana hambaliyo deerna uga dirayaa magaalada jigjiga anigoo ah shacabka maaragtay jigjiga degan ee yaalla ayaa waxaan aada uga hambaliyana usoo dhaweynayaa ra-iisul wasaare cusub iyo ninkaasoo is leeyahay rajixisada waddanka uu ka saari hela aan leeyahay oo aada maaragtay kalsooni buuxda aan uga qabno hambalyo hambalyo waan leenahay